wafdigana oo hogaaminayeen la taliyaha madaxweynaha cali daahir ciid iyo madaxa xiriirka gobollada ee madaxtooyada xiirey maxamuud cabdisalaan ayaa waxaa qayb ka ahaa fanaaniinta kale ah faadumo cali jaamac nagruma iyo cadar cabdi axmed cadar faanto iyo qurbajoog waxaana garoonka diyaaradaha ee caabadwa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cali daahir ciid iyo xiirey maxamuud cabdisalaan ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda ujeedka socdaalkeenna wuxuu ahaa inaan madaxweynaha u gobol xaarno booqashaduu dhawaan ku imaan doono magaalada caabuda wafdigan qaybo kala duwan bay iskugu jiraan fanaaniin baa ka mid ah siyaasiyiin baa ka mid ah madaxtooyadii baa ka mid ah ujeedda guud ujeeddada guud ee loo yimidna waxay tahay in si fiican loo abaabulo marka dowladdu way soo gaartay hordhaceedii madaxweynihii iyo haddaan leedno maxaan ku raata waftigiisiina waa imaanayaan waxaan rabnaa haddaan leedno marka si ballaaran in loo soo dhaweeyo si qurban loo soo dhaweeyo kulle waa ognaha waa u diyaar garowdeen insha allah marka waxaa la rabaa haddaan leedno si wanaagsan dowladda waxaad maqaanaa aad u soo dhaweysaan siyaasiyiin qurbajoog iyo fannaaniin ka hadlay goobta soo dhoweynta ayaa u mahad ceshay maamulka iyo bulshada caabudwaaq oo sida hagar la'aan ah ugu soo dhoweeyey magaalada wafdiga culus ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee mudane maxamed cabdullahi farmaajo wafdigiisa wafdigaas baan u nimid inaan soo dhaweyno oo deegaanka uga soo hormarnay waxaana halkan ila socda dad fara badan oo mataqaana jaalida ka mid ah waxaan ku faraxsanaa runtii inaan maanta cawdaa joogna anagoo soo dhaweyn doona mataqaana wafdiga culus ee madaxweynuhu mataqaana hogaaminayo waxaa sharaf ii ah inaan waqti dheer ay igu dambaysay magaaladan caabudwaaq ilaahay waxaan uga baryayaa nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan u imid inaan kula soo dhaweeyo annagoo fanaaniin caabudwaaqay xasiloo deg caabudwaaqay ciiddii aan jeclaynay caafimaad iyo cimri dheer iyo nabadaad ku cawaysan caajilkaaga baryaa waxaan leeyahay reer caabudwaaqow soo noqoy jacaylkii soo naabayoo yimid kalgacaylkii soo naax xubbiga nala qaada nabadda nala qaada kalgacaylka nala qaada nacaybka iyo qaradimiska aan ka dayno waxaan rabnaa inaan idiin mahad celino soo dhaweynta quruxda badan ood noo samayseen waxaana idinka rajaynaynaa soo dhaweyn sidaa tan ka qurux badan inaad u samayn doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waadna la socotaan sida loo soo dhaweynayo soomaaliya loogu soo dhaweeyey sidaas iyo si lamida iyo si kasii fiican baan rabnaa inaan u soo dhaweyno reer galguduud waxaa lagu ammaanaa annagu reergadaan nahay reer galguduud waxaa lagu ammaanaa karti iyo firfircooni firfircoonidii iyo karti waa inaan ka aragnaa marka qofka markuu caawada qiidan hadla qofka uu karti badan yahay marka caawadaaqay waxaa laydinka rabaa kartidii laydinku ammaani jiray ayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabud waaq